فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada wakhtiganoo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada hadwallaha qadarca oo barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo caawa hadlay fariinna diray haddaba maxay ku saabsan tahay fariinta yay ku socotaa maxaa looga hadlay imise daqiiqa ayay soconaysaa waxaan idiin soo gudbi doonaa kelimad wujeediyey sheikh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamo ka wada tirsan maamulada puntland iyo somalilan oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka sanaag faahfaahin laga helayo dirirtii dhexmartay ayaa dhuuxa ku dhagaysa doontaan askar ka tirsan maamulka suufiyada oo dhowaan lagu daray kuwa federaalka oo la wareegay gacan ku-haynta gebi ahaanba magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud xilli ay mushaarla'aan ka gadoodsanaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadaas ayaad caawa dhuuxa ku dhagaysa doontaan kumuu ahaa maxamed xusni mubaarak madaxweynihii hore dalka masar oo dhowaan ku geeriyooday waddankaas qayb ka mida taariikhdiisa madow ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa ganacsatada magaalada boosaaso oo ka hadlay islamarkaana ka cawday canshuuro xaddaaf ah uu maamulka puntland ku soo rogay ganacsigooda iyagoona sheegay inay ku dhow yihiin inay musallafaan codadkooda hadduu allaha qadaro ayaan caawa idiin soo gudbi doonnaa waa sidee xaaladda ammaan iyo midda barwaaqa sooran oo ay ku nool yihiin dadka deggan gobolka galgaduud waxaad dhegaysan doontaan mid ka mida waxgaradkaas oo aan waraysi la yeelanay barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qaybgeli doona weriye cabdulaahi yaasiin jaamac iyo zakariya cumar u diyaargarooba isagoo dhammaystiran بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag aynu ku bilowno maktabka warfaafinta ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu baahiyey kelimad ka socota hoggaanka sare ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab ee uu jeedinayo sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarkada mujaahidiinta al-shabaab kelimadan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay waman yatawallahum minkum fa innahu minhum halkudhigeeduna wuxuu yahay fariin ku socota walaalaheena muslimiinta ah ee ku nool gobolada waqooyi bari ay kenya gumaysato kelimadan ayaa sheekh cali dheere afhayeenka mujaahidiinta al-shabaab wuxuu fariimo kala duwan ugu diray ciidamada kenya ee xoogga ku haysta dhulka n f d iyo sidoo kale walaalaheena muslimiinta ah ee ku nool goboladaas haddaba ku soo dhowaada kelimadan oo la dhagaysan karo kow iyo labaatan daqiiqo
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ugu horayn allah caza wajal ayay mahad oo dhani u sugnaatay allahaas oo nicamka faraha badan ee aan la soo koobi karin nagu galladay iimaan islaamnimo iyo jihaad intaba nagu mannaystay oo inoo doortay inaan diintiisa cadowgiisa ka difaacno allah subxaanahu wa tacaala ayaa jihaadka nagu farad yeelay oo inagu amray cadowga kan inoogu xiga inaan la dagaalanno kuna adadkaanno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda aayaddaas iyada oo laga duulayo ayaan waxaan rabnaa inaan halkan farriin kooban uga diro walaalahayaga muslimiinta ah ee ku nool gobolka waqooyi bari ee gumaysiga kenyaatiga ku hoos jira anigoo xasuusinaya waajibka saaran iyo waxa laga rabo taasoo ah nasiixada ay dadka muslimiinta ahi isku leeyihiin can tamiimi daariyi radia allahu tacaala canhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة قيل لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه أحمد walaalaha yaga muslimiinta ah ee ku nool gobolka waqooyi bari ee gumaysiga kenyaatiga ku hoos jira waxaan leeyahay waxaad tihiin dad muslimiin ah oo aynu walaalanahay oo dal iyo diin dhaqan iyo dhalasho intaba wadaaga waxaynu wadanahay dad ay tolnimo iyo qaraabonimo xiid iyo xigaal intaba ka dhaxayso intaasna waxaa sii dheer oo ka sii muhiimsan inaynu nahay dad ku walaaloobay kelimadda tawxiidka ee laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuuluullah kelimaddaasoo xuquuq iyo waajibaad inaad dhex dhigtay waajibaadkaas oo ay ka mid tahay isuhiilinta istaageeridda isgarabqabadka iskaashiga iyo cadowga gaalada ah in hal meel ay uga soo wada jeestaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani almunkari wayuqiimuuna alsalaata wayu'tuuna alzakaa ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم walaalaha yaga muslimiinta ah ee ku nool gobolka waqooyi bari ee gumaysiga kenyaatiga ku hoos jira waxaan leeyahay dhulka maanta la haysto waa dhulkiinni waa dhulkaad ku dhalateen waa dhulkaad awowayaashiin ka dhaxasheen waa dhulkaad ku dhidbaysateen oo abkaab fac ka fac jiilka jiil kala dhexlayseen deegaanada ay gaaladu ku tamashlaynayso oo maantay ay ku tumanayso waa deegaanadiinni waa ubadkaad dhasheen iyo wiilashaad ku tacabteen kuwa xabsiyada gumaysiga buuxdhaafiyey waa hantidiinni iyo dhaqaalihiinni waxaa baylah u noqday damaca gaalada kenyaanka ah waa badeecadiinni iyo dukaamadiinni waxa dabka la qabadsiinayo oo dhalaarcad la boobayo oo la biliqaysanayo gumaystaha kenyaanka intaa kuma ekaysan ee wuxuu weerar cawtooyaha ku soo qaaday wilaayaadka islaamka waxay diyaaradihiisu duqaymo arxandarro ah ku ekeeyeen dadkeennii iyo duunyadiisii waxay hurdada u diideen carruurteennii waxayna moodeen in gulufka colaadeed ee ay hor kacayaan aanan la iska caabin doonin waxay maleeyeen inaan nahay dad godobta loo geystay aan ka dhidhin waxay maleeyeen inaan hilmaamayno xasuuqii wagaala iyo gaarisa gubaay ay ka geysteen balse xaqiiqda ayaa ah in weeraradii westigate jaamacadda gaarisa babakatoni aalcadde kulbiyow iyo silsiladaha weerarada laamu gaarisa ilaa iyo mandheerees haysta inay jawaab cad u yihiin xasuuqii waagala iyo gaarisa ee muslimiinta lagu gumaaday qaala allahu tabaaraka wa tacaala waaladiina idaa asaabahum albaqyu hum yantasiruun وقال الله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين هذا iyadoo laga duulayo walaaltinimadaas islaamka iyo unusraynta mustadcafiinta iyo soo celinta dhulalka islaamka ayay walaalihiina xarakatu shabaab almujaahidiin idiin soo gurmadeen si ay dhulkiinna idinku soo celiyaan gaalada ku xididaysatayna uga xididasiibaan si aad u xorowdaan aayihiinnana ugu madax bannaanataan ee wiilashiinna mujaahidiinta garab iyo gaashaan u noqda waxaadna ogaataan inay kenya la dulmisay dalkeennii ku soo duushay dagaalka iyadu nagu bilowday in badanna aannu uga dignay inay dagaalka iyo gardarrada naga dayso balse way ka dhagaadegtay waxaan u halgamayno waa inaan isdifaacno dhulkeennana gaalada ka xorayno diinteennana aan si xor ah ugu dhaqanno mujaahidiintu maanta waa dadka keliya ee u taagan inay xuquuqdiinna idiin soo dhiciyaan hantidiinna idiin dhowraan sharaftiinna iyo karaamadiinna idiin soo celiyaan nabadgelyadiinna idiin sugaan si ay mustaqbalkiinna iyo mustaqbalka ubadkiinna u badbaadiyaan diintiinnana si xor ah aad ugu dhaqantaan idinkoo aan allah subxaanah wa tacaala mooye cid kale ka baqaynin walaalahayga muslimiinta ah ee ku nool gobolka waqooyi bari ee gumaysiga kenyaatiga ku hoos jira waxaan leeyahay mujaahidiintana kalama kulmaysaan waxaan ahayn wanaag iyo maamuus xormo iyo qadarin gacaltooyo iyo ixsaan sababtoo ah waxay qoryaha u qaateen ayaa ah inay muslimiinta haybadoodii iyo karaamadoodii soo celiyaan gaalkana dul iyo hoog badaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih can diinihi fasawfa yaأti allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah wayuxibuunahu adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllahi walaa yakhaafuuna lowmata laa'im dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim jihaadka ay wadaanna kuma gablamaysaan kumana gumoobaysaan kuma hungoobaysaan kumana hoogaysaan kamana dhexlaysaan waxaan ahayn ciso sharaf adduun iyo mid aakhiro intaba guushay soo hooyaanna maalin baad gabay iyo geeraar ka dirin doontaan in sha allahu tacaala ee mujaahidiinta garab siiya oo wiilashiinna u gargaara waxaadna ogaataan haddii aad maanta garabkooda ka baxdaan oo gaalada kala safataan inay heeryada gumaysigu sidaa idiin saaraan doonto weligeed gaaladuna ay sidii gaadiid dusha idinka raran doonto dulina aad ku hoos jiri doontaan gaaladu waa kuwa habeen iyo maalin dhagarta idiin maleegaya dhibaatadana idinku haya haddana idiin soo miciyelisanaya kenya waatan maanta mar kale u gogol xaaranaysa inay xasuuq kale ka geysato gobolka waqooyi bari iyadoo ku andacoonaysa kuna eedaynaysa muslimiinta waqooyi bari ku nool inay ka hortegi waayeen mujaahidiinta markii ay kenya dagaalkay walaayaadka islaamiga ah ku soo qaaday ku hungowday jab iyo hasiimo qaraarna ay kala kulantay markay aragtay mujaahidiintii oo xuduudbaanaadka intay ka soo tallaabsadeen gaalada dhegta dhiigga u daraya guryahoodii iyo gaadiidkoodiina gubaya dhanka kalena muslimiinta dhiiggooda badbaadinaya gaaladana ka dhex soocaya waxa keliya oo lagu kala soocayana ay tahay kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allah ayaa waxay kenya miciin biday inay ummadda muslimkaa ee ka badbaaday xasuuqii waagala iyo gaarisa maantay gargaar weydiisato iyadoo go'aansatay inay muslimiinta gabbaad ka dhigato ay kaga gabbato rasaasta mujaahidiinta arrintu waa nin daadqaaday xunba cuskay ee muslimiinay ka digtoonaada dhagartooda oo ka feejignaada shirqoollada gaaladu ay wadatana ka gaashaanta hana ku kadsoominina kuwa midabka idinkaga eg ee af soomaaliga ku hadlaya inay idin matalaanna sheeganaya waayo waa fuliyaal fuliya hadba waxay gaaladu rabto dantooda adduunya uunna ka raadsada mana ahan xaqiiqdii kuwa idiin maqan ama xitaa wax idiin tari kara walaalahayo muslimiinta ee gobolka waqooyi bari ku nool waxaan leeyahay dagaalkani waa dagaal u dhexeeya gaalo iyo muslimiin marka iska ilaaliya inaad gaalada la safataan oo qoryihiinna muslimiinta walaalihiina ah ay idinsoo gurmaday ku soo jeedisaan iska ilaaliya inaad gaalo gurmad iyo gargaar ku kaalmaysaan ama tala ku biirisaan ama taakula u fidisaan ama aad si toos ah iyo si dadban intaba muslimiinta uga hilisaan ballanqaadyadooda beenta ahna ha ku hodmina beentoodana ha ku kadsoomina allah subxaana wa tacaala ha tala saarta weligiinna gaal ha aaminina waxaadna ogaataan inay faanka iyo goodigu ka tahay been iyo borobagando aan jirinin gaalkuna uu fulaynimo hagoogsan yahay muslimiinta ku nool gobolka waqooyi bari waa inay ogaadaan in gaalada safkooda oo la galo laguna addeeco damacooda ku aadan la dagaalanka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta caqli iyo cudud iyo ciidana lagu biiriyo ay tahay gaalnimo cad qofkii arrinkaa ku dhacana oo xaggooda u xaqliyana uu noqonayo gaal diinta islaamka ka ridoobay allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisana la dagaalamaya waajibna ay tahay in la colaadiyo lana dilo haddii la awoodo qaala allahu tabaaraka wa tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قال الدبري رحمه الله في معنى الموالاة هنا لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتذلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر مؤمنيني قالت تاكليال يهيليال هون قلنا عورات كمسلمين هاتو سننا عدي سيدا سميسنا الله سبحانه وتعالى برئ أيوكي هاي وايو دينتي الله سبحانه وتعالى وكبحي قالت أيونا كم من نغضي وقال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إسلح دقناتا إسلح دقنتين واتن كانتي إلا يسكن نحملمه وقال يا مسلم لك لقران وايو واتن كانتي إن أبد كينو لغن هوابان ويالكنا ودوينك لقودن قذيو dumarkiinana habeen madow guryaha lagala baxo cid ka hadli karta ama wax ka qaban kartaa ina aysan jirin waatan xasilooyn la'aanta idin badday dhaqdhaqaaqiinina xayirtay xorrimadiinna idinka qaaday xaquuqdiinna dayacday sharaftiinnii iyo karaamadaad lahaydeenna idinka xayuubisay waatan badday inay ubadkiinnu gaajo la golongolaan gaalkuna dheeg la jiibsado geyigiinnana lagu tilmaamo inuu yahay midka dhan walba ugu dibdhacsan uguna fakhrisan marka isdabaqabta waxaan halkan digniin uga diraynaa dhammaan gaalada kenyaanka ah ee gumaysiga ku haysata dhulka islaamka ee waqooyi bari inay isaga baxaan intay goori goor tahay waxaan u caddaynaynaa inaanan u oggolaan doonin inay nabad ku noolaadaan ama degaanada muslimiinta nabad ku seexdaan kuna soo toosaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin ayaanu ku beegsan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala annagoo dhaqan gelinayna qowlka allah subxaana wa tacaala ee ah faida insalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiin faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم gaal kasta oo gobollada waqooyi bari joogana ha ogaado inuu yahay hadafka ugu horeeya ee ay mujaahidiintu beegsanayaan gaalkaasi ama macallin ha noqdo ama dhakhtar ha ahaado ama dukaan ha gado ama gaari ha wado ama askari ha ahaado ama shaqaale ha ahaado dhammaan waa isugu kaaya mid waa inay ogaadaan dhammaan gaalada ku nool gobollada waqooyi bari in waxa keliya ay gobolka ku joogi karaan dhiiggooda iyo hantidoodana nooga badbaadayso ay tahay inay soo islaamaan oo kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullaahi ay ku dhawaaqaan rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله dadka walaalaheena ee muslimiinta ah ee ku nool gobolka waqooyi bari waxaan iyagana ugu baaqaynaa inay ugu horrayn allah subxaana wa tacaala ka cabsadaan oo taqwada allah subxaana wa tacaala ay laasimaan waxaan kaloo ugu baaqaynaa inay ka baraha qaataan gaalada kenyaanka ah ee gumaysiga ku haya ummaddeenna muslimka ah gardaradana ku haysta golalka islaamka goobaha ay gaaladu ku sugan yihiin ka fogaada gawaaridooda ha raacinina guryihiinna ha soo gelinina ha soo dhowaysanina ha u gargaarinina gacansaar ha la yeelanina gacal iyo saaxiib toona ha ka dhiganina xeryahooda iyo saldhigyadooda ha u dhowaanina si aysan waxyeelo idinka soo gaarinin camaliyaadka mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka kuna beegsanayaan cadowga idin dullaysanaya ee gaalka ah ha noqonnina gabbaad ay kaga gabbadaan xabadda mujaahidiinta muslimiinta ku nool gobolka waqooyi bari waxaan ugu baaqaynaa inay isku tashadaan waxaanna kalsooni ku qabnaa inay aqoon iyo karti ku filan u leeyihiin oo ay heli karaan macallimiin muslimiin ah dhakhaatiir muslimiin ah iyo aqoon-yahanno muslimiin ah intaba mana muuqato sabab ay ugu baahan yihiin gaalada kenyaatiga ah waxaa shaqala'aana dhakhaatiirtii injineeradii iyo macallimiintii muslimiinta ahaa ee u dhalatay gobolka waqooyi bari dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday ayaa shaqala'aan ah marka miyaysan ka mudnayn inaad iyaga fursad siisaan walaalihii muslimiinta ah ee wilaayaadka ku noolna kama maarantaan ee iskaashada rasuulku sala allahu aleyhi wasalama muslimiinta wuxuu ku tilmaamay inay iskabayaan qaala sala allahu aleyhi wasalama almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda ugu dambayn waxaan ummadda islaamka ah ugu bishaaraynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa ee uu allah subxaanah wa tacaala mujaahidiinta ku manaystay ay u dambaysay weerarkii lagu xasmiyey xerada murtadiinta ee ceelsaliini iyo sidoo kale kamiinkii lafoole iyo weerarkii qoryooley waxaan allah subxaanah wa tacaala weydiisanaynaa inuu jihaadkeenna naga aqbalo shuhaadadeennana ka raali noqdo dhaawaceennana uu bogsiiyo asradeennana soo daayo ummaddeennana dulliga ka dulqaado muslimiintana quweeyo gaaladana jebiyo allaahuma abrim lihadi alummati amra rushdin yucasu fiihi ahlu daacatik wa yudallu fiihi ahlu macsiyatik wa yu'maru fiihi bilmacruuf wa yunhaa can ilmunkar rabbana اغfir lana dunuubana wa israafana fii amrina في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين kaasi wuxuu ahaa sheekh cali maxmuud raaga sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeedinayey kelimad ku socta walaalaheena muslimiinta ah ee ku nool dhulka nefdhiya oo ay kenya gumaysato iyadoo sidoo kaleetana degniin loogu diray dowladda kenya u diyaargarooba qaybaha ka haray barnaamijka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت
waa hagaaga ciidamka oo tirsan maamulada puntland iyo somalilan ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaan ka tirsan gobolka sanaag faahfaahin dheeraad ah ayaana laga helayaa dagaalkan ayaa wuxuu saaka ka dhacay deegaanka hadaaftima oo ka tirsan gobolka sanaag waxaana lagu soo waramayaa in afka ay isdareen laba ciidan oo kala taabacsan maamulada puntland iyo somalilan inkastoo aan si rasmi ah loo ogeen waxa ay isku haystaan ciidamadan haddana dhinac weliba waxa uu sheegayaa in dhinac kale uu kusoo duulay iyadoona labada dhinacba ay soo saareen hadallo kala duwan oo ay guulo ku sheeganayaan maamulka somalilan oo kale waxa uu sheegay in askarna ay ka dileen maamulka puntland qudhiisu waxa uu sheeganayaa inuu khasaare gaarsiiyey ciidamada maamulka somalilan inkastoo aan la helin ilo ka madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda saacadihii dambe ee maanta oo arbaca ahayd ayaa wararka soo baxaya waxa ay sheegayeen in deegaankaas iyo deegaano kale oo ka agdhowba xaaladdu ay degan tahay iyadoo ciidamadii wada dagaalamay ay kala laabteen mid welibana uu aaday dhankii uu kasoo duulay dadka deegaanka hadaaftimo iyo deegaanada ku hareereysan ayaa waxa ay sheegayaan inay cabsi dareemayaan taasoo la xiriirta in ciidamadan mar kale ay dirar dhex marto maadaama ciidamadaas cid kale dhexdhexaadisay aysan jirin maamuladan ayaa inta badan waxaa dhex mara dagaallo uu dhiig ku daataa waxaana mid weliba uu sheegtaa in midka kale uu kusoo duulay iyadoona ay isku haystaan xuduuda uu dhex dhigay gumaystihii ingiriiska ee labada dhinacba gumaysan jiray أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waxaa idinku soo maqan war ku saabsan ciidamo ka tirsan maamulka suufiyada oo lagu daray kuwa federaalka oo gadood ka sameeyey magaalada cabudwaaq islamarkaana la wareegay xarumihii maamulka balse markan waxaad ku soo dhowaataan kuma uu ahaa maxamed xusni mubaarak madaxweynihii hore ee dalka masar kaas oo dhowaantan geeriyooday qayb ka mid a taariikhdiisa madow waxaa warbixintan inoo soo jeedinaya weriye zakariya cumar dowladda masar ayaa iclaamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed xusni mubaarak uu geeriyooday isagoo kow iyo sagaashan jir ah maxamed xusni ayaa xukunkiisa lagu riday kacdoon shacbi ah oo dhacay sanadkii labada kun koob iyo tobanka madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhintay qolka daryeelka isbitaalka ciidamada ee aljalaalaha caasimada masar ee alqaahira mubaarak ayaa waxaa la dhigay isbitaalka aljalaalaha subaxnimadii talaadada kow iyo labaatankii janaayo kadib markii baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey lagu ogaaday inuu u baahan yahay qalniin buro janaayo afar iyo labaatankeedii kadib waxa uu u dhaqdhaqaaqay qolka daryeelka degdega ah maxamed xusni mubaarak waxa uu dhashay afartii meey sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo sideedii isagoona ku dhashay kafra almasaaliixa ee degmada manfiya ee gobolka daatal ee wadanka masar kadib markii uu dhammeeyey waxbarashadiisa heerka koowaad iyo kan saraba waxa uu ku biiray kuliyadda militariga ee masar waxaana shahaadada koowaad ee jaamacadda ku qaatay cilmiga militariga sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii kadibna waxa uu shahaadada bakarios ee cilmiga hawada qaatay sanadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii mubaarak si dhaqsi leh ayuu uga soo qalinjibiyey kuliyadii militariga kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waxaana loo magacaabay taliyaha saldhigga cirka ee hawada galbeed ee qaahira si uu u noqdo dooliyihii ugu da-da yaraa ee tijaabo u noqdo saldhigga cirka waxaana mar kale loo magacaabay agaasimaha kuliyadda militariga sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii mar kale madaxii shaqaalaha ee dagaalkii cirka masar sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxa uu qaatay taliska ciidamada cirka masar intii lagu guda jiray dagaalkii oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii kaas oo ciidanka cirka masar ay sameeyeen mid ka mid ah gantaaladii ay rideen kadib waxaa loo dallacsiiyey jagada kooxda hawada bishii abriil sanadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii madaxweyne anwar saadaad wuxuu u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda wuxuuna noqday madaxweynihii jamhuuriyadda kadib dilkii saadaad lixdii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sideetankii waxaa dib loo doortay afar jeer oo isku xigta sanadihii kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii iyo labada kun iyo shantii kadib afgembigii lagula kacay madaxweynihii hore ee masar maxamed xusni ayaa waxaa talada wadankaasi qabtay cabdilfataax asiisi maxkamadda dembiyada qaahira ayaa sagaalkii nofembar labada kun afar iyo tobanka xukun ku riday madaxweynihii talada laga tuuray xusni mubaarak labadiisa wiil wasiirkii arrimaha gudaha iyo kuwo kale oo dhammaan lagu eedeeyey dacwadaha lagu soo oogay kuwaas oo ay ka mid yihiin dila loo geystay banaanbaxayaashii kacdoonka ay ka dhigayeen wadankaasi bishii janaayo labada kun koob iyo tobanka iyo musuq maasuq dhaqaale xusni mubaarak ayaa waxa uu ahaa hogaamiye taariikh madow leh isagoo gacansaar wanaagsan la lahaa yahuudda iyo reer galbeedka waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu xumaa ee soo maray wadanka masar منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي weli waxaa idiin soo wadnaa war ku saabsan ganacsatada magaalada boosaaso oo ka hadlay canshuuro xaddhaaf ah oo maamulka puntland ku soo rogay iyo ganacsiyadooda oo weli xiran balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka galgaduud ciidamo ka tirsan maamulka suufiyada oo dhowaan lagu daray kuwa federaalka muqdisho ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku-haynta gebi ahaanba magaalada cabudwaaq oo ka tirsan gobolka galgaduud ciidamadan ayaa sida la sheegay waxaay ka gadoodsanaayeen mushaar la-aan soo wajahday bilihii lasoo dhaafay barqanimadii maanta ayaa ciidamada nawaad u tiro badnaa waxa ay la wareegeen xarumo badan oo muhiim ahaa kuwaasuu ku yeelay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud askartan oo booliis u badnaa ayaa waxa ay qabsadeen xarumo ay ka mid yihiin maxkamadda madaniga ee cabudwaaq iyo sidoo kale saldhigga guud ee degmadaas ciidamadan ayaa qayb ka ah kuwii dhowaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre oo ku daray kuwa federaalka ah ee ka dhisan magaalada muqdisho waxaana tiradooda lagu sheegay boqol askari هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada waxaan idiin soo wadnaa waa sidee xaaladda ammaan iyo midda barwaaqo oo ay ku nool yihiin dadka gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanada ay ka taliso walaayada islaamiga ah ee galgaduud balse markaan ganacsatada magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya canshuuro xaddaaf ah uu maamulka ku soo rogay ganacsigooda iyadoona ay sheegeen in maalimo badan uu ka xiran yahay ganacsigooda iyagoona sheegay inuu soo gaaray khasaare xooggan oo dhanka ganacsiga ah haddaba waa kuwan ay ku soo dhowaada waa xirantahay magaaladii maantay ka cabanayna canshuur oo ka soo rogay dekadda canshuur xaddhaaf oo dhan ka soo rogay dekadda sidaas daraaddeed ayay waxay ku xirantay magaaladiina suuqa weynaa oo boosaaso oo dharka iyo kabaha iyo maacuunta iyo dhammaantood ayay magaalada ku xiran tahay marka baalkii la odhan jiray cabashadaas oo aan ummadda uga cabanayno dhibaatada aynagu hayso oo ah canshuurta nalaku soo rogayo maalin kasta ha ahaato wasiir ha ahaato wasaaradda ganacsiga ha ahaato canshuuraha biriga ha ahaato canshuur baalkii la odhan jiray dadkii guryaha lahaa canshuurtii lacag kirada ay naga qaadayeen oo annagii dib naloo saaray oo dadkii guryaha lahaa loo doonanay loo doonanaya annagii dusha nala ku karbaashay canshuurahaas ayaanu ka cabanaynaa sidaa darteed bayna u xiran tahay maanta magaalada bismillaahi raxmaan raxiim waa sidaa odaygu sheegay waxa weeyaan canshuurahana lagu soo rogay oo aanan awoodeedii lahayn oo waxa weeyaan dhaqaalaha iyaga ee dhaqaalaha suuqa ama magaalada ganacsiga boosaaso uu aada hoos ugu dhacay sanadihii u dambeeyey uu sanad walba hoos u dhac uu nagu sii dhacayay dhaqaale dowladduna ay sanad walba cashuura nagu kordhinaysay suuqa maanta aynu joogno boqolkiiba shan iyo labaatan baa baxay ka baxay suuqa oo sanadkii hore maanta maalinteedii furnaa boqolkiiba shan iyo labaatan dukaan baa ka baxay oo dukaamadii xidhan yihiin ama waxa weeyaan dad kale oo cusub yimaadeen inta badanna waxa weeyaan shan sano ka hor ama lix sano ka hor lama heli jirin dukaanaad karaysatid maantana waxa weeyaan albaabada xidhan iyo albaabada furan ee lagu shaqeeyo isleeyihiin waa sidaa odaygu idiin sheegay cashuurta berriga oo wasaaradda ganacsiga bisha kowdeeda oo halkii laba boqol iyo wax laga qaadi jiray ilaa maanta lix boqol sii socota boqolkiiba labaatan iyo wax ka badan sida odaygu sheegay hal mar soo booday canshuurta dekadda oo shantii sannadood u dambaysay dhammaan la wada ogyahay inta jeeray kor u kacday waxay sababtay in aanu la tartami kari weyno magaalo ganacsiga magaalo xeebeedkii ama magaalada ganacsiga ee dekadda boosaaso aan la tartami kari weyno alaabihii ka soo degaya dekadda berbere iyo dekadda xamar ay naga jabnaadeen oo annagu waxa weeyaan aanu u safarno inaanu berbera u safarno iyo xamar ayay sababtay waxaana wax sabab waxaasoo dhan waxaa sabab waa cashuurta halkan nagu dhacaysa qaali kale ay ka daayaan ayaa loo baahan yahay lamaba meesha cadow dadku isuma aha dadku waxa weeye waa dad shacabkoodi weeye inay u fiiriyaan buugga naxariista ayaa loo baahan yahay uma baahna dadkaanu casuur maalin walba lasii koranayo uma baahnin saasaana suuqu ku xiran yahay cabashaduna saas cabashadan aan- waxaan ka cabanana waa cansuurta xaddaafka aan qaadi karin kuwo badan baan soo qaadnay waa in badan baan soo samarnay samarka hadda waa naga dhammaaday وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag goonta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal kuusii dhownahay idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna dhuuxa idinkaga imaanayaa markana waxaad ku soo dhowaataan waraysi uu wariyaheena cabdulaahi yaasiin jaamac la yeeshay nabadoon xaaji roog oo ka tirsan waxgaradka walaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon xaaji roog ayaa wuxuu ka hadlayaa xaaladda ammaan iyo midda barwaaqo ay ku sugan yihiin walaal aniga haddaan kaaga hadlo gobolka galguduud waxaan ku suganahay hadda galcad magaalada la yidhaahaan ku suganahay gobolka galguduud guud ahaan war haddaan ku siiyo walaalow nimcada ilaahay noo galay mid la koobi karo ma ahin ilaahay roob ouna siiyey maantay xoolaha iyo beeraha iyo nimcada la haysto walaalow ilaahay bay u xisaaban yihiin annagu ma xisaabi karno qofkii arkaa oo aad ba ugu ilqabowsanaya haddaan kaaga hadlo nimcada aan haysano ee ummaddu aan haysanno annaga xilligan la joogo xooluhu cagaar bay cunayaan oo jilaalkii weli si fiican looma gelin Eh, beeraha badarka ilaahay baa nimco badan naga siiyey oo maanta badarka ka baxay weli hataa lama qiyaasi karo qiyaastiisa ma hayno sida ilaahay noogu nimceeyey xoolaha caanaha lagama khiyaasi karo xooluhu ma soco karaan galbihi haddii la gaaro waxa waaye eh, say u yaaliin haddaad aragto neefka markii la qalo waa wada cad yahay cadiinta ka muuqanaysa lama sheegi karo walaalow ilaahay sidau noogu nimceeyey Eh, dadku way isdhex maraan cawma dhex yaallo waa dad wada dhashay waa dad ilaahay u nimceeyeyoo eh, dadkii qabiiladii iyo cadaawadii waxay la tagtay xukunkii dawaaqiidkay la tagtay kutubkii ilaahay baa walaal lagu yahay inama almu'minuuna ikhwa marka qofkii yimaado inuu ka tagaba dooni maa gobolkii galguduud oo colaada loo aqoon jiray waxaad ka hadlaysaa meelaha shareecada islaamka lagu maamulo haa annagu sidaynaba kutubka ilaahay baa noo xukuma iyo sunnadii nebi moxamed dad walaalaha nahay dawla islaamiya xarakatu shabaabulmujaahidiin ha ka talisa gobolka galguduud waxa waaye nimco aan weligiis horay u soo marin intii soomaalidu jirtay buu beriga haystaa waxaad sheegtay in barwaaqo saa'ida ay jirto marka ee dadku shaqooyinkooday ku howlan yihiin oo beerihii ay guranayaan beerihii bay guranayaan howlahooday ku mashquulsan yihiin nimcada ilaahay bay ku mashquulsan yihiin ummaddu waa ummad ilaahay oo u nimceeyey marka waxaa nagala rabaa shukri ballaarinaa nagala rabaa inaan alla ku shukrino nimcadiisa ayaa nagala rabaa walaal Eh, waxaa nagala rabaa ummadda ilaahay hadda u nimceeyo ummad way ku gaalowdaan nimcooyinka ilaahay way ku kufriyaan sidii nimankii asxaabu saba la dhihi jiray nimcadu markay ku badatay ilaahay ow doqontayni kii tanaadka ahay iyo kii faqiirkahay waa la kala garan waaye ilaahay ow samada cadaab nooga keen kolaa sidaa tiri ilaahay nagama dhigo nimcada ilaahayna siiyey ee beriga raayada tawxiidkoo noo taagan iyo dagaal la-aanta colaado aysan jirina qabiilada colka soo hajira ay gacmaha hayshaystaan nimcadaas inaan ka shukrino ayaa loo baahan yahay nimcada ilaahayna si- barwaaqadan ama nimcadaani guud ahaan soomaaliya sanadkan ee waa ka jirtay marka dadka ku dhegaysanaya maxaad leedahay waxaan leeyahay dadkii dhegaysanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala annagu haddii aan soomaali nahay waxaan nahay durriyo tawxiid waxaan nahay ummad muslimiina waxaan leeyahay nimcada ilaahayna siiyey aan ku shukrinno aan diintiisa difaacno arigaba xoolaha waa adkay arigaba waa laga ilaaliyaa amba xoolaha dhammaantood dugaagta waa laga waardiyaa waxaan leeyahay dadka i dhegaysanayee soomaaliyeed aan u hiilinno diinta islaamka aan dugaagta ku soo duushay ee murtadiinta hogaaminayso ee gaalada soomaaliya ku soo duushay waxaan leenahay aan leeyahay oon ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed ilaahay aan u hiilino diinta aan duwaagta ka difaacna iyo dimuquraadiyada iyo qurunka nagula beerayo aydiska aan ka hortagnaan leeyahay dad baa waxay jeclaan lahaayeen inay xoogaa nabad haystaan oo barwaaqo ay haystaan aysana la dagaalamin dhinacyada aad sheegayso maxaad leedaha kuwa waxaan leeyahaa ma su- ma suuragelayso ninkii ilaahay raba ee rasuulkiisi raba ilaahay waxauna leeyahay faqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna diinu kulluhu lilah la dagaalama dimuquraadiyada iyo wixii kasoo horjeeda kutubka ilaahay ilaa laga waayo ummad kutubka khilaafaysa ilaa laga waayo madaxa ka gooyowna leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cirarkaya dhulalkana ilaahay lalama leh kutub jaamacowna noo soo dejiye waxaa le ummadda soomaaliyeed ay kutubka ilaahay u hiiliya sunnadii nebi maxamed qaata gaalada wasaqda ee kutubkiini idinka gadanaysa ee waxaa dhan oo birbira idin siinaysa qoorta ka gooya la dagaalamaan leeyahay liibaanuna waxay ku jirtaa kutubka alloo la qaato annagu tusaale haddaan ku siiyo maydku magaaladan joogna wou dhex ooli jiray maalintii dawla islaamiya dalkan ay ka roogsataana noogu dambaysaya kutubka ilaahay qaata mujaahidiintana garabka ka roogsada shilinkaad haysina jihaadka ku bixiya oo ilaahay ugu heliya diintiisaan leeyahay haddayna yeelina cadaab adduunyada mid aakhiro ummaddu ma seegi doontee ilaahay dhalabau ka saaraya waxaa tahay oday dhaqameed baa tahay odayaal dhaqameed badanaa laga yaabaa inay ku dhegaysanayaan door caynkee ah baa la gudboon odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay anugu odayaasha kudaysa kudaysadaan leeyahay labaya tobanki naqiib ee ilaahay uu soo saaray reer binu israa'iil ou ka soo saaray oo ku yidhi garabkiinaa rogaa intaad salaada oogaysaan ee waajibka aan idin saara aad qaadanaysiin oo wixii aan idinka reebay aad kaaraysiin garabkiinaa rogaa buu yidhi odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda ugu yeera jihaad fii sabiili illaahi adduunya aakhiro waad liibaanaysaan aakhire gabdha xuralcaynaha idinka horreeya ood ku ilqabowsataan waxa yaalla maa laa caynu ra'ad waxaan ilu arkin walaa udunu samicad dheguna aysa maqlin walaa khadara calaa qalbi bashar waxaan leeyahay qalbi inaadna aan ku soo dhicin waxaan leeyahay umarada muslimiinta ee mujaahidiinta ah ee waad aragteen liibaanta ilmaha dhedhelle ee soomaaliyeed waxay dalka ku xuraynayaan waa ilaahay sharaf xaggiisa ka yimiday waa xaqay ku taagan yihiin gaalo awoodeed iyo qurubkeedina waa jirtay odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiintaa garabka ka rogsado qabiilaadkana ku hogaamiya diinta islaamkaan leha walaalle haddii aan sidaasi la yeelin oo dadku maaragtay iska hogtaan ee shisheeyihiina uu soo duulayo gaab oo uu geed gaaban iyo mid dheerba soo fuulayo ma isleedaha cawaaqib xumo aada u foolxun baa la dhexlayaa oo aakhiro iyo adduunba ah haddaan laga hortegin gaalo way jabtay iyadaaba tagtay dadku dhegay leeyihiin ee gaalo tabardarradeeda maraykan oo aabbu ahay ayaa wuxuu tuugayaa muslimiintii mujaahidiinta ayaa alqaacido oo wuxuu leeyahay "Wa- iga joojiya xabadda aan dalka ka baxo afghanistaan ee ha la iga joojiyo xabadda waxaan rajaynaynaa gaalo waa dhimatay aabahoodaa sakaraada maraykanaa sakaraada waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta iyo maalka ha laga gato nololumahaasay jirtaa rusushii ilaahay ee uu soo saaro oo dhan gaala cadow bay ku eeday nin alla habartaaba ha dhashee ninkii gaal la jira oo ilaahay cadow buu ku yahay ninkii ilaahay u hayliyana gaal cadow buu u yahay waxaan leeyahay gaalo way tagtay qurun waa la israaciyaa wasaq waa la israaciyaa gaalo wuxuu yidhi carabkii haddii hashii gurgurisay ou rabtay waxaad u malaya meeshii maraykan ka tuugta maayo gaalo kasta waaba dhimataba waa tagtay yay idin dhaafsiina ilaahay u tooba keenan lena ku ag fadhiya gaalana waa tagtay soomaaliya guulayso hantidiiyo naftaadana cadowgii waa tegaye ha la isdaba dhigaan leeyaha soomaaliya meel kasta joogto هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaagintaas ayaan dhegaystayaal kuu soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyadu caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamida inta aan dib ugu kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بعيد العمى السامي